kulamo badan baa jiray marar badan baa laga hadlay laakiin hadda shalay waxaanu qabanay town hall meeting ama waxaan isugu yeeray dad fara badan oo aqoon leh oo macalimiin ka mid yihiin macalimiinta iskuullada dhigta ay ka mid yihiin dad waalidiina ay ka mid yihiin dhalinyarada ruuxeedii oo halkan qaar ku dhasheen waxaana u furnay qof walba oo bal fikirkiisa iyo dhibaatadan sidii wax looga qaban lahaa inuu sharaxo muddo saddex saac iyo bara baana la doodayey waxaanan insha allah waana noo bilow waxaan rabnaa inaan sii wadno saan xal u gaarno loona helo habkii lagu joojin lahaa waxaan sababta waxa weeyaan mar dhow waxaa la gaarayaa in nin walbaaba ilmihiisu markay banaanka u baxaan uu cabsi ka qabo amaa lagaa dilaa marka annagu waddan nabada joogna una soo qaxnay inaan waxaan aanan horey u aqoonan dhaqan cusub ah soomaalia iyadu islaynaysa inay timaado ilmihi rabna in wax la baro inay noqdaan kuwo la dilo laakiin xasan waxyaabaha hay-adaha ammaanka ay ka cawdaan gaar ahaana dilalka soomaalida waxaa ka mid a in soomaalida aysan markhaati furin in waxyaabaha dhaca ee maaragtay rabshadaha ama ilmuhu dagaalkooda ama ha noqoto dilalka kala duwan ay mararka qaar bulshada dhexdeeda iyagoo xalistaan oo lacagtii magta kala qaataan oo lacagtii qofka la dhibaateeya ay kala qaataan oo bulshadu aysan sharciga iyo nidaamka iyadu iyo hay-adaha amniga aysan diyaar u ahayn inay la shaqayso marka eedahaas la idiin soo jeediyana ay dibudhacda keeneen in la waayo mararka qaar dadkii falalka dembiyadaa geystay horta waxaa jirta waxyaalo laysla dhex marayo oo de dadku ay yidhaahdaan anugu waxaan qof ahaan u ogahayna ma jirto laakiin dadku waxay yidhaahdaan soomaalidu markay isdilayso dad waalidu waa ogyahay oo ma sheegaan oo waxay yidhaahdaan ilmahaygu kumana jirin ama wiilkaygu waa wiil fiican gabadheed oo gaba fiican laakiin waxaa xaqiiq ah inay xataa jiraan kuwa dhaawaca oo nool oo jooga oo garanaya nimankii dhaawacay isla markaasna aan sheegi karinin waxaa jira kuwa iyagoo isbitaalka ku jira oo dhaawaca oo xabada ku taalo oo hadlayo oo saaxiibkiisii la socday la dilay la weydiinayo laleeyahay maxaad yaa dilay saaxiibka uu leeyahay ma aqaana wax dilay arrimahaasna waxay ka dhashaan waddankan waxaa ka jira niman gangs la yidhaahda ama dad gangisters dad un hubaysan oo daroogada gada oo daroogada iibiya kana iibiya caruuraha oo qofka u dhiiba lacagteeda daroogadan soo iibi hadduu lacagta soo celin waayana dila dadka iyaga waa dad isku xiran qof qof sheegi karaa lama arko qofku wax sheega waa dilaya marka runtii cabsi baa la abuuray lagu abuuray dadka dhalinyarada ahaa oo laleeyahay haddaad waxaan sheegtay waa lagu dilayaa marka marka laakiin laakiin dadka waaweyn mar haddii ay og yihiin cabsida haddii lagu sii jirana wixii ay sii soconayaan bulshada soomaalida diyaar ma u yihiin in hay-adaha amniga ay la shaqeeyaan una sheegaan waxa ay og yihiin
waxaanu bilaabaynaa oo aan hadda bilownay shirki shala ka dhashay qolo kale oo wadaadaahuna iyaguna maantay bay shirayeen waana wada shaqayn doonaa waxyaalaha ugu muhiimsan aan wadnaa waxa weeyaan inaanu samayno task force ama group iyagu ka shaqeeya sidii bulshada u wada xidhiiri lahayd loogana hortegi lahaa inuusan dhibkaanu sii socon isla markaasna loola xidhiiri lahaa hay-adaha dawladda oo aanu noqono dad iyagu marka ugu horeeya dhibaatadooda wax ka qabta isla markaasna dawladda la shaqeeyo waayo waxaanu wax sii socon karana ma ahan wax suurtagalana ma ahan waana runtii waa niyad jab weeye ilmo aad jaamacad ka baxay maahan hadda caruur maaha waxaanu shag soddon jiraa jiroo la dilay nin soddon sano jira ilmo yar ma ahan oo xaas lahaa marka waa nasiib darro marka waxaanu bilaabaynaa inaanu wada shaqayno oo aanu baaro habkii loo wada shaqayn lahaa kulligayo annaga oo hal waddo qaadayna lana shaqayna hay-adaha nabadgelyada waayo hay-adaha nabadgelyada qudhooda waxay leeyihiin wax annagu wix ma baari karno sababta waxa weeyaan wixii baad qarinaysaan waxaana dhaqanka soomaalida weligiis buu jiray mana arag runtii intaan meesha joogo wax ma kala qaadanaya anugu ma arag oo dhahaya maga kala qaadano oo taas waa arrin aanan runtii waxba ka ogeyn
tusaale ahaan oo kale dilalka waxaa la yidhaahdaa waa mid waqtiyada qaar yimaada sida xilliga horaanta samarka oo kale ma waxaa jira xiliyo gaara oo dilalku ay ka badan ay ka badan yihiin xiliyada kale
in general guud ahaan waddankan maraykanka waad og tahay oo dadka fakriga ah ama dadka degan meelaha aad bay isu dilaan oo madowga ah xataa oo maraykanka waddanka ku nool annagiina markaan soo degnay waxyaalahaan baarnay waxaa ka mid a caruurta dhimata ama caruurta la dilay ama caruurta hawshan ka mid a waxay degan yihiin ama kusoo koreen afar xaafadood oo magaaladan colombus ka mid a magaaladoodana sheego ma rabo markii baarisan samaynay mar walbana waad og tahay xilliga qaboobaha qofna banaanka ma istaagi karo qofna banaanka kuma ciyaari karo marka dembiyada oo dhan waxay dhacaan waddankaa oo dhan oo loo diyaar garooba oo boliis badan la hayrgareeya oo dhalinyarada shaqa loo raadiya oo sports loo sameeya oo loo sameeya waxyaalo badan ay ku mashquulaan xilliga kulaylaha haddana kulaylkii baa nagu bilowday marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuusan nagu noqon kulayl aan ku gubanno laakiin runtii haddaanan wada shaqayn dadka soomaalida oo waalidku aysan la shaqaynin hay-adaha nabadgelyada oo communitiga iyo wadaadada iyo waalidka iyo kulli aan la wada shaqaynin arrinkan qolo gooniyan waxba kama qaban karto si wada jiruhuna u baahan yahay waanan waa runtaa xilligaanoo kale oo dhaha waxaan bilowdaan